qumba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna
ismaqal haboon dhegeysti kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkaanse waxaan idiin haynaa imtixaankii lagu soo gabagabeynayay semesterka labaad ee sanad waxbarasheedka laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow ayaa labada bishan oo bilowda ardada jaamacadda qaybahooda kala duwan maamulka jaamacadda muqdisho oo ka warbixiyey habka uu ardada ugu bilowday imtixaanka gabagabada sanad waxbarasheedkan marka waxaan rajaynayaa guul imtixaankaana inaan darajo fiican ka keensado
waa mid ka mid ah tiro arday ah oo aanu ka waraysanay sida ay ugu diyaargaroobeen imtixaanka qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi intaadan baan laylilada anigu kaa tegi lahaa adduunyo akhiraba ilaysbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga
hagaag ardada jaamacadda muqdisho ayaa u fariistay imtixaanka kama dambaysta ah ee sanadlaha diiwaanhayaha guud ee jaamacadda muqdisho doctor maxamed xasan nuur ayaan wax ka weydiinay habka uu imtixaanku uga bilowday xarumaha kala duwan ee jaamacadda bismillahi raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin waa mahadsantihiin howlwadanada iyo shaqaalaha idaacadda himilo imtixaankii lagu soo gabagabeynayay semesterka labaad ee sanad waxbarasheedka laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow ayaa labada bishan oo bilowda ardada jaamacadda qaybahooda kala duwan insha allah ilaah subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu ardada si nabada ugu dhammaystiro labada gelinba imtixaanka ardadu shiftiyada ay kala dhigtaan ayuu u socdaa xarumaha kala duwan ee ay kala dhigtaanna wuu u socdaa khibrad ayay jaamacaddu leedahay dhowr iyo labaatan sano ah marka imtixaankaas wuu socdaa maadooyinka ayuu ku salaysan yahay ardaydii dhigta shan maado afar maado lix maado sideed maado waa loo kala duwanaan karaa saas ayuu marka imtixaankii ardada ugu bilowday insha allah ilaahi subxaana wa tacaala ha u fududeeyo hana waafajiyo si nabadana ha ugu dhameeyo
muxuu imtixaankan sanad dhammaadka ah uu kaga duwan yahay imtixaanadii ka horreeyey
waxoogaa yar waa la dhihi karaa inkastoo aysan aada uga duwaneyn saameyntii covid-ka imtixaanka hadda ma jirto laakiin semesterkan inta uu socday ugu yaraan afar usbuuc ayaa ardada ay daraasadii laga joojiyey face to face-ka ahayd oo ay ku dhigan jireen zoom ku dhigan jireen oo loo soo kabay laakiin alxamdulilah imtixaankii yaraa ee bilaha ahaa ama xilliga dhexe la qaadi jiray iyo imtixaankan hadda finalka ee lagu soo gabagabeynayo semesterkan labadaba alxamdulilah ardadu waxay u gelayaan si toos oo face to face ah si caadi ayay u gelayaan oo kuma gelayaan online kuma gelayaan marka wuu kaga duwan yahay oo uu ka duwan yahay imtixaanku hadda si arday u gelayaan laakiin saameyntii covid-ka hanaanka waxbarashadu way iska jirtay oo afartaas isbuuc ayay ardadu jaamacadda aysan dhiganaynin si oo calaaska aysan imaanaynin laakiin ay ku qaadan jireen waxbarashada online ahaan zoomka iyo manasaadka iyo platformskaas kala duwan ayay ku qaadan jireen hadda alxamdulilah ilaa usii fududay waxaa jira shuruuc imtixaanka ah oo loo dhejiyey ardada jaamacadda bal sharaxaad naga sii waa sax inkastoo waxaan soo dhejinay oo sanadkan aan xilli horena way jiri jirteen laakiin hadda laafitooyin ama boor waxoogaa intoor ka waaweyn ayaan ugu dhejinay ardada wixii shuruuc ah oo la xiriira imtixaanka xilliga la gelayo xilligu dhammaanayo maxaa la ogol yahay maxaan la ogolayn maxaa qish ah ayaan usoo dhejinay marka waxaan rajaynaynaa marka inay akhristaan ardada oo ay shuruucdaas iyo instructionskaas imtixaanaadka ku saabsan ay u hoggaansami doonaan ayaan rajaynaynaa marka waan usoo dhejinay xarumaha jaamacadaha jaamacadda qaybada kala duwan ayaan ku dhejinay xaruntiiba dhowr meelood ayaan kaga dhejinay far waaweyn ayuu qoran yahay marka arday walbana wuu akhrisan karayaa marka waxaan rajaynaynaa insha allah waa qayb oo hordhac u ah oo la rabo in ardayda lagu wacyigeliyo wax kasta oo ku saabsan xuquuq iyo iyo waajibaad uu ardaygu leeyahay daliil ama buug ayaa ee jaamacaddu ay soo sartay ayaa ardayda horey ee, loogu qeybiyey haddana een, cultural week waxaa loo yaqaana jaamacaddu ardayda cusub marka la qaadanayo ayaa lagu wacyigeliya oo wixii ku saabsan hanaanka waxbarashada ayaa ardayga loogu sheegaa ayadoo intaas laysna sheegay ay haddana mararka qaarkood ee, ay jaamacaddu dare- haddana wixii intaas kasoo haray kalaaska ayaa xafiiska arrimaha ardayda iyo kuliyaddu ay ugu sheegaan wixii ardayga ku saabsan ee baraarujin ay ay dhaqan waxbarasho iyo anshax waxbarasho ah iyo sharci waxbarasho ah oo ku saabsan ayaa loogu sheegaa ayadoo intaa jirtay ay haddana waxaa loo arkay inaysan ku filin oo baahi kale jirto taas ayaa marka waxay keentay in een, haddana talabadan kale aan qaadno oo dheeriga ah oo aan u dhejinno wax alla wixii ku saabsan shuruuc ee, imtixaano ku saabsan ayaan ardada hadda u dhejinay xilligan Ee, kuwa kalena way ku xigi doonaan oo hanaanka waxbarashada guud ahaan iyadoo loogu soo kookoobayo loo dhejin doonaa maxay tahay fariinta aad la wadaagayso ardada jaamacadda Een, waxaan u dirayaa fariin eh, hambalyo ah ardayda jaamacadda muqdisho eh, ayaan u dirayaa Een, gaar ahaan waxaan si gaar ugu sii dirayaa eh, kuwa xilligan uu waxbarashada eh, qeybta jaamacadda ay ogtahay ee sanadka afraad dhammaynaya ama kul- sida kuliyadda injineerka sanadka lashanaad dhammaynaya ama sida kuliyadda eh, caafimaadka oo sanadka lixaad eh, dhammaynaya hambalyo guud ayaan u dirayaa ardayda jaamacadda muqdisho ee imtixaanka u fariisatay eh, xilligan si gaara waxaan hambalyo gaara ugu dirayaa ardayda eh, eh, waxbarashadoodii sanadkan eh, qeybta jaamacadda dhammaynaysa ayaan hambalyo gaara ugu dirayaa waalidiintoodana waan usii diraya oo ardada jaam- ardadaas nagu aaminay iyagana way mahadsanyihin waalidkaa sharafta leh guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waan ugu hambalyeynayaa eh, imtixaanadii eh, eh, shahaadiga kuwii dugsiga sare eh, kuwii dugsiga dhexe iyo jaamacadaha aan soomaaliyeed ee iyagana aan saaxiibaha nahay ee ardadooda imtixaankii ay qaar galeen qaar ay geliyaan qaar ay geli doonaan maalmaha socda ee ilaahi subxaana watacaala een, ha waafajiyo ardadaas khayr ha waafajiyo waxay barteenna ilaahi subxaana watacaala ha uga dhigo waxay ku intifacaan cilmi naafica ee ilaahi subxaana watacaala ha uga dhigo kuwa ay naftooda ku anfacaan ummadoodana ay ku anfacaan asaagoona ay kula tartamaanna ee ilaahay ha uga dhigo oo dadanimadooda iyo qabkoodii iyo akhlaaqdoodii ay ay ku ilaashadaan Een, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin idinkana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wayaha iskurao kordaan sugayna la soo gaaray maanke
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu dirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay reediyow himido
daladaa sugayniyo waqtigii wayna soo galay
intaa kadib tiro arday ah oo ku mashquulsanaa oo diyaargarowga daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ka dhignaa gelitaanka imtixaanada ayay indhahaygu qabanayeen muddadii koobnayd oo aan booqashada ugu tegay waxaana laga dareemayey geefanaan iyo darbanaan sarraysa qaar ka mida oo aan la kulannay ayaa ka warramay sida ay u wajahayaan maalmaha isxiixiga ee u fadhiisiga imtixaanka jaamacadda magacaygu waa iqra cabdi axmed waxaa dhigtaa jaamacadda muqdisho sanadka afraad iqra waxaad nooga warantaa een, sidee ayuu marka imtixaankuugu bilowday adigoo diyaarsan mise Ee, qaab fiican ayuu u bilowday maadaama sanadka afraad ahaa aada usoo diyaar garoobay maadaama oo last year ahaa sanadka u dambeeya jaamacadda wuu ii fiicnaa alxamdulilah waa waa tahay diyaargarowga marka imtixaankan aad usoo gashay muddo intee leegay socota marka Aa, muddo yacni sidaa ogtihiin hadda s- laba shahriyaa la geli jira awal ee, le- laba shahri ma la galin toogtaa mid teeramaa la galay ee, s- liajli karoonaha awgeed oo jaamacadda gaab yar uu soo galay marka ee, zaaida u diyaariyey because of mid teeram haddii la galay jaamacadda oo een, shahri labaatan uusan jirin marka cabsi xoog lahaana qabatay diyaargarow waxay u qaadataa adi bil iyo haaf camal habeen kastana waa aqri jiray inkastoo aqri jiray haddana zaaida preparation sameeyey
waa tahay dabcan diyaargarowgaas een, hadda dabcan maadooyinka kale aadan galin waad sii wadaa sidaan umalinayo haa aad iyo aad maadooyinkaa galin weliba ii dhiman yihiin waxaa iisii dheer buug jaamacadda Ee, aa- aad difaacan doona bishaan dhexdeed insha allah waa sii wadaa ilaa ay iga dhammaatay exaamka waa tahay een, iqroy sidee een, isugu maareysaa buugga iyo qoristiisa iyo sidoo kale in lagaa rabo inaad difaacato iyo sidoo kale imtixaanaadka oo kale akhrintooda jadwalka ceenkee aa u samaysatay
haa aada maadsantahe jadwal wuu ii samaysan yahay waxaa u maarayaa oo kaleeto buugga waqti waa siiyaa maalmo qaar aa teginaa jirto sidoo kale jaamaca saddex beriyaa imaadaa maadaama san ku dambeeya ahay sabti iyo axad iyo arbaca imaada soo maha inta kasoo hartay oo kale saddex biri kale ayay hartay waxaa isku wadaa saddexdaas biri kaleeto laba biri camal adi oo inaa buugga aa qoro saddex biri inta kaleetan habeenadii waa ogtahay maadaahdaale habeenkiina sii diyaariya waa macalinka waxaa lala hortagaa la rabaa ileene marka saasaa iskugu dabiraa maalmo kale oo firaaqaa leenahay oo saddex bir le maadaama aa imaado simisterkan
waa tahay nikhroy gabagabadii asxaabtaada maxaad kula dardaarmaysaa oo imtixaankaas la galaysaan dardaaran aad siinayso iyo tallaabooyin aas leedahay way ku guulaysan karaan ma jiraan aada maadsantahe alxamdulilah kooda horeeto taqwada ilaahi kula dardaarma hadduu ilaahay qof ka cabsanaayo yacni si kastuu ahaa wuu guuleysanayaa imtixaankana maaha kii kii oo aakhiro maaha waa kii adduunyo in ay isku kurbeenin oo yacni istikfaarta ay badiyaan oo cibaadeystaan insha allah wax walba way dhammaanayaan kheyra ku dhammaanayaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ayuub sulaymaan jaamac walaa horta ji waqti fiican buu kusoo beegmay maasha allah oo xilligii kuleyluhu uu dhammaaday oo waqti roobaada oo jawigu qabow yahay haddana soonkii laga soo baxay xilli aan la soomaneyn ayuu kusoo aaday oo aan dhibaato fara badan lagu qabayn in imtixaan la galo marka guud ahaan waxaa moodaa jawiga iyo iyo axwaashu mid saamaxaysa ardayga inaan wax culeysa ku dareemin imtixaanka gelistiisa ama soo aadistiisa dadka qeybbasi bay imtixaanka ugu diyaargaroobaan qeyb waxawaaye waxay usii diyaargaroobaan bilo ka hor intaysan imtixaanka gelin qeybna waxayba waxaa laga yaabaa maalintaas ay imtixaanka gelayaan inay markaas diyaargarow sameeyaan ama wax akhriyaan laakiin inta badan aniga wiig ama laba wiig ka hor baan si toosa imtixaanka ugu diyaargaroobaa inaan duruusta jaamacadda dhiganaya ka sokow ama wax akhrisanaya laakiin u diyaargarow imtixaan waxaan sameeya hal usbuuc ama laba usbuuc ka hor imtixaanka intaanan gelin marka almost laba wiig ka hor baan u diyaargaroobay aan
gabagabadii marka dardaarankaa dhiibaysa muxuu yahay
dardaaranka aan dhiibaya waxawaaye ardayda soomaaliyeed in ay juhdigooda iyo waxbarashadoodu inaysan ku eekaanin xayndaabka wax akhrinta imtixaanka bis markasta dadaalkooda uu ahaado mid lamida midka ay imtixaanka u galaan oo kale dadaalka ay imtixaanka geliyaan oo kale midka lamida inay waxbarashada geliyaan ayna u dulqaataan caqabadaha iyo culayska ardaynimada bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xuseen cabdilaahi cali wallaahi horta imtixaanka si qurux badan ayuuna u bilaabay inkastoo imtixaanaadku kii hor kaga duunaay aynu u diyaargarownay oo maadaama uu maakis badan lagu saxaayay imtixaanaadkii hore wuu kaga duunaay inkastoo imtixaanaadkii hore ay isu mid ahayn laakiin ay finalkan uu yahay marka u diyaargarow ilaa laba isbuuc ka hor waa u diyaargoobay mashquul waxba maysan jirin iskuulaadkii wixii way xirnaayeen waxyaalahaasana mashquulinaya alxamdulilah aadan ugu diyaargarownay horta horta wallaahi waqtiyadu qofba sibuu u maareeya anu ahaan waqtigeyga waxaan u maarayaa sida tan in imtixaanaadku marka hore imtixaanaadku aan dejiyo oo imtixaanaadku aan kala saaro hadbase maadooyinku way kala duwan yihiin maadooyin waxaa jira xifdis maadooyin oo sida theory maadooyin waxaa u baahan calculation marka aduu differensiya kala leeyihiin marka si qurux badan u diyaaraya bismillaah magaceyga waxaan haajir maxamed muudey kuliyadaan dhigta shareeca alqaanuun sanan afraadka ayaan dhigtaa
haye waxaad nooga warantaa haajira siduu imtixaanku ugu bilowday bismillah alxamdulilah horta si wanaagsan oo igu bilaabay maalinta arbacada noo bilowda imtixaanka anugu hadaan ana shareecada qanuunka maadada aan galaynina horta maasha allah alxamdulilah maadada ka cabsoohayna ardayda intuu u badneyd laakiin waan ku guuleysanay waata bal ka waran diyaargarow caynka aad marka imtixaankan hadda oo dhammaadka aad usoo gashay wallaahi maadaama ay tahay sanadkan ugu dambeysan afraadka aan nahnay diyaargarow u weyn aan soo galnay maadaama oo dan buug diyaarinayno waqtiyo xubna inay jireen laakiin waqtiya aan suubsana jadwalo aan wax ku akrino aan wax ku diyaarino imtixaankiina sida aan u diyaarinona waa ku taxadirnay imtixaankina waana fudnaa insha alla haduu ilaah yiraahdo waata ardada kale ee marka dhigaaga waxaad kula dardaarmayso ma jiraa oo talooyin ah waxaan inay guulaan u rajeynaya ardayda inay wax iska diyaarshaan waqtiyada kuwii hadda soo galayan kuwa hadda dhammaynayaanbo inayna isdhiganin maadaama jaamacad dhigatid waqtina waa loo dhiman yahay waxaan dhehaynaa guul iyo shahaadooyinka anuga farxsan in anugu dhammaato insha allah magacay waa hee cali maxamed xasan kana mid ah ardayda jaamacadda muqdisho ee usbuucan u bilowday exaamka alxamdulilah imtixaanka si nabad ayaanu noogu bilowday waan aadeeda ugu faraxsana inaan imtixaanka finaalkii maanta aan jaamacad muqdisho galo anigu sanadka labaad aan dhiganaya hadda wallahi maasha allah arday weliba waxaa waaye si weji ayuu imtixaanku wajahaa aniga imtixaanka sida aan u wajahay oonaan is ugu diyaargaroobay waxaa waaye ardayda maadada maadada maada ay ka adag tahay marka sidaas daraaddeed markaan aniga maadadaan mideeda fudud soo aqriya mideeda dambe ayaan dib u aqriya alxamdulilah haddana waxaa waaye labadii maado hore inaan ku guulista aan jeclahay isbuuca soo socdana waxaa waaye waan dadaalkiisa waan waan ku waan ku guda jira asigana wallahi horta wax walboo lala kulma caqabad ayay leeyihiin exaamkuna waxaa waas adiga saa u diyaargarooda mar walba caqabadana waxaa waa midda aad adiga iska xalisaa kaa xalin mise maana midda inay kaa xalis mise ma moodo aniga kugu soo dhaweynaya idaacadda himilo dabcan adigoo magacaa ku bilaabaya kuliyadda iyo sidoo kale sanadka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdulaahi aad baad umahadsan tahay waxaan dhigtaa jaamacadda muqdisho qeybta looga dabcan sida kuugu bilaabday iyo diyaargarowgii iyo marxaladii kala duwanaa ee aada u samartay imtixaankan ee hadda gabagabada ah jaamacadda muqdisho maxaan ka xusi karnaa
runtii dadku waxay kala leeyihiin qaab ay ugu kala diyaar garoobaan examinationka markaan tayadan kaa hadli karaa oo tayada baan si fiican u garanaya sanadka diraasadda jaamacadda markii la bilaaba ayaan akhriska la bilaaba laakiin examination markii la dhaho inaan u bambaxo one week ka hor exaamka ama hal week iyo badh ka hor baan bilaabaa casharada exaamka inaan akhriyo oo sidii aan wax u akhriyi jiray jadwalkii bedelo sii labalaabo si aan imtixaanka u keensado markis aada u sarreeya
waa tahay markii imtixaana diyaarina dabcan waad ognahay dhibaatooyin badanaa laga yaabaa in mararka qaar ay fursado ku saamixi waayaan oo culeysaadka aad la kulanto maxaa kamid ah niyo culeyska kuwa aan la kulmo waxaa ka mid ah badanaa igu yimaada waxaa igu soo daba dhacaan oo exaamka ku jira barnaamijyo kale oo baalkii muhiim ah oo imtixaankuna waa i muhiim laakiin barnaamijyo kale oo iyagana sidoo kale muhiimla baa igu yimaada waxay iga soo iga soo aadaan marka duhurkii baan exaamka galaa subaxdii iga soo aadaan subaxdii ilaa iyo duhurkii baa marka kusoo jiraa duhurkiina anigoo sidii udhidaysanba waxaan imaadaa meesha laakiin hurdadan iyo anigu waa isku fiicanayo exaam markaan gelayo waxaan seexdaa afar saac ama afar saac bar ilaa shan saac inta udhexaysa marka hurdadeedu waa caadi laakiin barnaamijyadaasaa xoogaa igu yaraa culeysyada igu keenkeena dadkuna ma badno de waa dad yarbaa filaya laakiin ardada badanaa waxaa xiliyada ku dhaca barnaamij culeysyada badanaa aad ku haysa waxaa kamid ah hurdaday ka seelaan oo way dhafraan oo aad bay u dhafraan taasna uma fiicno imtixaanka dhexdiisa wax fiican inuu ardaygu ku helo waqti fiican uu sexdo idaacadda himilaan kugu soo dhaweynaya adigoo magacaa ku bilaabaya kuliyadda aad tahay sidoo kale sanad waxbarasheed kaa dhiganaysa bismillaah magacaygu cabdulaahi bishaar bilow waxaan dhigtaa jaamacadda muqdisho faculty of sharia low gaar ahaan department of low waxaan marayaa sanadkii labaad ee jaamacadda walaahi mar imtixaan hadduu yimaado maxay ahayd diyaargarow meesha uu imaanayaa dabcan ardayga asaga yaqaana qaabka ugu diyaargarow imtixaanaadkiisa laakiin ani waxaa isleeyahay isbuucyadii ugu dambeeyey waxaan u diyaargaroowaayay imtixaankan maadaama uu yahay finalkii imtixaankii ugu maqsiga badnaa waxaan isleeyahay marka labadii isbuuc ee ugu dambeysay kadib markii la shaaciyey imtixaanka wuxuu ayay ahayd markaan bilaabay inaan u diyaargaro imtixaanka runtii jawi degan ayuuna iigu bilowday waxaan rajeynaya insha allahu inuu igu dhammaado jawiga isaga ah
dardaaranka asiinaysid saaxiibada kula midka ah ee jaamacadda dhigta iyo jaamacadaha kaleba muxuu yahay
walaa dhammaan ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda jaamacadda muqdisho imtixaanaadka hadda aan isla bilaawnay waxaan kula dardaarmi lahaa in maxay ahayd imtixaanka diyaargaroow ay u galaan marka koowaad usoo diyaargaroobaan dadaalaan waxaa kaloo kula dardaarmi lahaa imtixaanka intuu socdo in hurdada oo kale maxay ahayd xilli fiican ay seexdaan in stresska iyo waxyaabaha inta badan mental depressionka ay iska yareeyaan in waqtiga ay jadwaleystaan maadooyinka marka ayada imtixaanka ay qaadanayaanna hadba maadada qaabkeeda ugu wajahaan maadada xibdiskana ay xibdiyaan maadada fahanka u baahanna ay fahmaan waqtigoodana ay ka faa'idaystaan ugu horeyn soo dhowow magacaaga noogu bilaab waan dhowahay magacaygu amaal nuuri macali cumar dhigata kuliyadda sharciga ee qaanuunka ee jaamacadda muqdisho ahna sanadkii ugu dambeeyey ee sana afraadka imtixaankii ugu dambeeyey galaysa oo oo fiinaalka ah marka alxamdulilaah aad ayaan u faraxsanahay waa sanad iiga duwan sanadadii hore maadaama halgan dheer iyo dadaal badan aan soo bixiyey aan midhihiisa inaan mar dhow gurto aan rajeynayo taas ilaahay ayay mahaddaas u sugnaatay barashada sidaadana waa waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah inaad samaysid marka alxamdulilah imtixaankan hadda noo socda annaga imtixaan naguma cusbo waxaa soo dhiganaynay toddoba simisteraa soo dhaafnay simisterkii sideedaada hadda maraynaa wax hadda nagu cusub ma aha marka imtixaanku mar walba wuxuu u baahan yahay inaad dadaashid dee haddii aadan dadaalinna kuley natiijadaada ayaad ka arkaysaa
waa tahay adiga amaalka ahaan een, dabcan een, diyaargarow ceenkee ayaad usoo gashay imtixaankan maadaama uu yahay imtixaankii kuugu dambeeyey ee jaamacadda ee markaa aada imtixaan ugu fadhiisato oo dabcan hadda kadib aada qalinjabin sugayso
walaahi dadaal dheeraad ah qofku hadduuna dadaal bixinin een, dee halkan halkaanba ma soo gaadheen ayaan leeyahay dadaalkaygii ayaan kusoo gaadhay een, marka waxaan rajaynayaa guul imtixaankana inaan ku inaan inaan inaan darajo fiican ka keensado haddii ilaahay raalli ka noqdo ardada ayaan asxaabtaada imtixaankaas la galaysaan kuwa isku fasalka tihiin iyo kuwa kale ee markaa fasalada ee ka hooseeya dhigta dhammaan ardayda waxaan u rajaynayaa guul ardayda cusub ee sanadkan iskuulla kasoo qalinjabisana waxaan kula dardaarmayaa khaasatan gabdhaha inay soo galaan kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ah kuliyad aada u wanaagsan dadka laakiin ay ka aaminsan yihiin fikrad qaldanoo ay ku dhahayaan markaa dhahay kuliyadda sharciga iyo qaanuunkan bartaa een, masaajidada maa ka baratisaan madiyeeshid laakiin waxaa u sheegayaa een, inay inay saas ka gedisan tahay qofku markuu soo galo kuliyaddan inuu yacnihii wixii uu ka filaya waxaan ahayn inuu ku arkayo qof walbana waxaa kula talinaya inuu fakaltiga uu asaga jecel yahay ee maskaxdiisa kasoo maaxatay inuu galo uusan qof kale fikirkiisuuna ku gelin jaamacadda inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaad ambalayd ilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga